الله أكبر حطم حطم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هل من مزيد هل الأيام سانحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهب
duulaanka saliibiga ee ka dhanika ah caalamka islaamka ayaa galay caqdigii saddexaad welina loolanka u dhexeeya mactabka iyo musxafka fari kama qodna waxa uuna marayaa meeshii ugu adkayd dagaalkana waxa uu daaha ka rogay wejiga dhabta ah ee saliibiyiinta reer galbeedka maraykanka iyo cumilladooda murtadiinta isbahaysigan gaalnimada ku bahoobay waxaa hogaaminaysa imbaraadoriyadda sharta iyo xadgudubka ku cambaxday ee washington xilfigan waxa uu gaboodfallo bahalnimo ah ka geystay caalamka islaamka oo ay ugu horreeyaan dalalka afghanistan ciraaq iyo soomaaliya halkaas oo laga soo diiwaan geliyey xasuuq wadareedyo aan kala soc lahayn carruur ayaa la laayey haween ayaa la kufsaday odayaal ayaa guryahooda quburo looga dhigay halka dhallinyaradana xabsida hoy looga dhigay magaalooyin dhammaystiran ayaa dhulka lala simay oo qariiradda laga saaray sidaba ka dhacday gobolka qunduus ee waqooyiga afghanistan iyo koonfurta gobolka wasiiristan ee dalka bakistan isbahaysigan waxa uu isku raacay in khaza oo falastiin ah laga dhigo xabsiga ugu weyn caalamka ee dusha ka furan qudusna loo aqoonsado caasimadda yuhuudda hay-adda sirdoonka dhexe ee maraykanka central intelligence agency ee loo soo gaabiyo c i a ayaa xurriyad loo siiyey in sida ay rabto ay ula dhaqmi karto muslimiinta waxay wakiillo iyo xabsiyo qarsoodi ah iyo kuwa muuqdaba ka samaysatay meel weliba oo caalamka islaamka ah halkaas oo ay ku dhibaataynayso muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta iyo culimmada alulxaqa ah gaboodfalladana waxay bannaanka soo dhigeen waxshnimada gaalada inta ay muslimiintu ka war heleenna waxaa ka badan inta qarsoon alle mahadii labaatan sano oo wax iska cabbina kadib mujaahidiinta halgan ka barakaysan ka wada guud ahaan caalamka islaamka waxay dharbaaxo adag gaarsiiyeen isbahaysiga sharta waxaana socda futuuxaad islaami ah laga soo bilaabo afghanistan galbeedka afrika ilaa bariga afrika ee aannu joogno gaaladuna markay waayeen maalin ay ka nastaan dhammacda kulul ee mujaahidiinta oo gudaha dalalkooda iyo waddamadii ay duullannada ku qaadeenba ka horraysa ayay bilaabeen in iyagoo rajabeela ay isaga howleelaan caalamka islaamka
suurtagal ma ahan in ciidanka maraykanku ku dhintaan dagaal aysan rabin ciidanka afghanistan waxaan bixnay in ka badan hal trilyon waxaan tababarnay oo aan diyaarinay ciidanka afghanistan oo gaaraya saddex boqol oo kun oo askari waa ciidan xajmi ahaan ka badan qaar badan oo ka mid ah dalalka aan xulafada ku nahay ee nato ciidamada maraykanku iyaguna ma soo wadaan wax horumar ah sidaa daraaddeed waxaan dhammaystiraynaa kabixitaanka waxaan soo gebagabeynaynaa dagaalkii ugu dheeraa ee gashay amerika labaatan sano oo dhigbaxa kadib dhacdooyinka hadda aan arkayno waxay daliil niyadjab ah u yihiin inaysan jirin awood militari oo nabad iyo kala dambeyn kusoo dabaali karta afghanistan oo taariikh ahaan loo yaqaano qubuuraha imbaradooriyadaha
futuuxaadkan waa midhihii ka dhashay halgan taariikhi ah oo ay dhiiggooda daahirka ku qoreen halyeeyo muslimiin ah oo alle u run sheegay kuwaas oo cashiro lamaylawaan ah u dhigay saliibiyiinta duruustaasi urkutaallada laabtooda aan ka go'in ku noqotay gaalada waxaa ka mid ah howlgalkii barkaysnaa ee baytullaahi mascuud ee uu fuliyey shahiidulxisba doctor abudijaanat al khurasaani allaha ka aqbalay shahaadadiisa kaas oo dhabarka looga jibiyey sirdoonka maraykanka ee c i a khasaarihii ugu badnaana lagu gaarsiiyey inta aan u gelin faahfaahinada camaliyadan oo ay warbixinteen u daaran tahay waxaa daruuri ah inaan dib u eegis ku samayno qayb yar uun ka mid ah taariikhda abudijaanat al khurasaani iyo sida uu ku soo haleelay saaxada jihaadka oo iyada lafteeda isdultaag mudan magiciise oo dhammaystiran waa humaam khaliil maxamed abumalaal albalawi oo ku magac dheeraa humaam albalawi ama abudijaanat al khurasaani waxa uu ahaa dhakhtar dhallinyaro urduni ah oo ka howlgala cisbitalka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka maarka oo dhaca doleedka magaalada camaan ee caasimadda waddanka urdun waxa uu ku dhashay kuweyt kunsagaalboqoltoddobyotoddobaatankii waxa uu ka soo jeedaa qoys muslim filistiini mutadayiniin ah waxay kuweyt ka soo guureen kun sagaal boqol iyo sagaashankii markaas oo ciidankii sadaam xusein ay qabsadeen waddankaasi waxay degeen magaalada camaan gaar ahaan deegaanka caanka ah ee azarkaa ee uu ka soo jeedo sheekh abi muscab azarkaawi raximahullaah yaraantiisa waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin waxbarashada aad ugu wanaagsan oo uu alle u hibeeyey maskax furan natiijada imtixaankiisi dugsiga sare wuxuu daraj ahaan keenay boqolkiiba sagaashan iyo toddoba guud ahaan maadooyinka taasoo u horseeday inuu minxo ama deeq waxbarasho uu ka helo dowladda urdun waxaana loo diray turkiga halkaas oo uu ka soo bartay caafimaadka xaaskiisa oo uu guursaday sannaddii labadii kun iyo kowdii waxay ahayd saxafiyad u dhalatay turkiga oo lagu magacaabo dafna bayraq taas oo ay isbarteen intii ay waxbarashada ku jireen waxayna u dhashay laba gabdhood shaqadiisa dhakhtarnimada ka sakow waxa uu ahaa nin aad ula socda loolanka u dhexeeya islaamka iyo kufriga si gaar ah filistiin ciraaq afghanistaan bakistan iyo soomaaliya waxa uu ka mid ahaa ansaarta jihaadka ee baraha internetka wuxuu wax ku qori jiray muntadayaadka gaar ahaan bar loogu magac daray alxisbatu alislaamiya magac uu ku soo geli jirayna waxa uu ahaa abudijaanat alkhuraasaani waxa uu qoray taqaariir iyo risaalooyin aad u badan waxaana ka mid ah taqriirkii ugu magac daray mata tashrabu kalimaati min dimaa'i kaas oo ahaa taqriirkii ugu dambeeyey ee uu daabacay
markaan daawanay dhacdooyinkii khaza waxay ahaayeen dhacdooyin xanuun badan ma ilaabi doono markii gabdhaha reer bani sahyuun ay eegayeen khaza oo ay duqaynayaan miigaga dagaalka lix iyo toban waxay ku eegayeen mindaaro iyagoo daawanaya muslimiinta oo la dilaya waaba sida iyagoo daawanaya muuqaal iska caadi ah markaas ayaan qoray maqaalkaygii ugu dambeeyey kaasoo ahaa goormay hadaladaydu cabi doonaan dhiigga
isagoo xaaladaasi ku jira ayuu habeen habeennada ka mid a ku riyooday al-shahiid biidni illaah sheekh abumuscab asarkaawi oo gurigiisa jooga markaas ayuu weydiiyey sootii lagu dilay abumuscab ayaana ugu jawaabay waa la idilay laakiin sidaad arkaysaba waa noolahay saaxiibadii wanaagsanaa ee abudijaanat alkhuraasaani ayaa riyadii ugu fasiray inuu aadi doono jihaadka ama cadowga ay gurigiisa ugu soo gali doonaan maalmo kadib waxaa guriga ku soo garaacay ciidanka amniga urdun baaris ballaaran kadib ayay xabsiga u kaxeeyeen waxayna horey u sii qaateen kombiyuutarkiisa waxaana lagu xidhay xarunta mukhaabaraadka urdun isagoo ku eedaysan kaalintii firfircooneed ee dhanka warbaahinta ee uu ku taageerayay jihaadka iyo mujaahidiinta waraysi uu siiyey mu'asasada asxaab ayuu ku sheegay in markii halkaasi la geeyey uu dareemay cabsi ah inuu xog uu isagu bixiyey lagu dhibaatayo muslimiinta arrintaas oo uu alle aad uga bariyey inaysan dhicin ducadiisana maqbuul ayay noqotay wuxuuna sheegay in alle uu indhaha tiray cadowga oo xitaa aysan wax baarisa ku samayn isaga iyo kombiyuutarkiisa oo ay ka heli lahaayeen xogo badan oo wax ku-ol ah
waxaan ka baqayay in la dilo walaalaha muslimiinta iyo mujaahidiinta iyadoo xaggeega looga imaanayo laakiin alxamdu lilaah arrintaasi ma dhicin allah ayaa aragga tiray waxay awoodeen inay helaan macluumaad aad qayl u ah oo quseeya camalka jihaadiga ah laakiin allah ayaa qadaray inaysan dhicin sababtoo ah waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhinto qolkayga xabsiga inta aan sabab u noqon lahaa in aan muslim dhib u soo jiido
aadidiisii saaxada jihaadka iyo bilowga masiiradiisii jihaadka maalmo markii uu xidhnaa kadib abudujaana waxaa loo soo bandhigay shaqo basaasnimo ah oo ah inuu u safro dhulka khuraasaan kana soo fuliyo howlgallo uu ku jaasuusayo hoggaanka ugu sarreeya mujaahidiinta alqaacida gaar ahaan sheekh doctor ayman addawaahiri iyo mujaahidiinta daalibaan bakistaan haddii kale dhibaato adag ay la kulmi doonaan isaga iyo qoyskiisaba aad ayuu ugu farxay abudijaana arrinta loo soo bandhigay wuxuuna u arkay fursadda keliya ee uu ku aadi karo saaxaadka jihaadka islamarkaana uu islaamka ugu argudi karo sirdoonka urdun oo ka qayb qaatay weeraradii lagu dilay sheekhuuljihaad cabdalla cazaam iyo sheekh abimascab azarkaawi raximahumullah وعرضوا علي مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات هم يظنون أننا نعبد المال waxay iisoo bandhigeen malaayiin dolar waxay u malaynayaan inaan lacagta caabudno doqonkan wuxuu i qirtay oo igu yidhi haddii aad baxdo oo aad soo disho hogaamiye ka tirsan mujaahidiinta waxaad noqonaysaa ninka koowaad ee urdun sida mudanahayga cali burjaaq cali burjaaq waxa uu mas-uul ka yahay dilkii sheekh cabdalla casaam oo labaatan sanno ka hor ka dhacay bashaawar kadibna waxa uu helayey garaadooyin ilaa markii dambe u noqday agaasimaha waxa loogu yaro la dagaalanka argagixisada wuxuu haystaa diiwaan guulo ah tusaale ahaan ninkan wuxuu qirtay inuu isagu ka mid yahay kuwii dilay abumuscab asarkaawi
مثلا اعترفوا لهذا المجرم أنه هم قتل أبو مصعب الزرقاوي bishii maarso ee sannaddii labadii kun iyo sagaalkii ayuu abudujaanat al khurasaani u safray bakistan diyaaraddii uu la socdayna waxay cagadhigatay magaalada bishaawar isagoona u sii gudbay gobolka qabaa'ilka ee wasiiristaan markii uu la kulmay mujaahidiinta ayuu uga sheekeeyey qisadiisi xiisaha badnayd iyo sida uu ugu diyaarsan yahay in naftiisa iyo maalkiisaba uu ugu gargaaro islaamka mujaahidiintuna waxay taageereen fikraddiisii ahayd in laga argoosto sirdoonka urdun gacantana lagu soo dhigo shakhsigii abudujaana hawshan u soo diray oo lagu magacaabo shariif cali abuzayd oo ay ilmaadeer yihiin boqor cabdallaha dalka urdun oo ka mid ah jawaasiista ugu weyn ee sirdoonnada muusaad iyo si ay aydu ku leeyihiin mandiqadda bariga dhexe dhiraandhirin kadib waxaa soo baxday in abuzayd uusan ahayn hadaf sahlan isagoo noolna aan gacanta lagu soo dhigi karin waxaana la qorsheeyey in howlgalka loo beddelo camaliyad istishaadi ah oo dhabarka looga jibinayo sirdoonnada maraykanka iyo urdun waxaana qorshahan iyo iskudubareedka howlgalkan lahaa sheekh mustafa abulyaziid al misri oo ahaa mas-uulkii alqaacida u qaabilsanaa afghanistan iyo madaxii guud ee dhaqaalaha ururka abudujaana al khurasaani ayaa sheegay in si cadowga uu ugu qanciyo shaqooyinkiisa kalsoonidoodana uu u soo jiito oo u gudbin jiray macluumaadyo ilaa xad xasaasi ah sida muuqaalo loo ekaysiiyey in qaab qarsoodiyaha looga duubay hoggaanka mujaahidiinta iyo xogo kale oo aan xasaasi ahayn ثم قدنا إليهم بأفلام مصورة مع بعض قادة dabadeed waxaannu kula soo noqnay filmaan ay ku jiraan qaar ka mid ah hogaamiyaasha mujaahidiinta si ay ugu maleeyaan inaan u dusiyey aflaam aan ku khiyaamayo mujaahidiinta alle ayaa ku mahadsan dhucmigaas sidii la rabay ayuu u dhacay aad ayayna ugu farxeen muuqaaladan u dirayna waa kuwii kaamirooyinka mujaahidiinta kadibna waxaan bilownay inaan u gudbino macluumaadyo khalad ah ثم بعد ذلك قمنا بإعطاء أحداثيات خاطئة dabyaaqadii bishii disembar ee sannaddii labadii kun iyo sagaalkii abudujaana ayaa cadowga u gudbiyey inuu hayo macluumaadyo halis ah oo khuseeya hoggaanka ugu sarreeya alqaacida gaar ahaan sheekh doctor ayman adhawaahiri oo markaas ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya ururka isagoo sheegay inuu hayo xog sheegaysa halka taxdiidan uu ku sugan yahay sheekha jaasuus shariif cali abuzayd ayaa dalbaday inay ku kulmaan saldhigga jarman kamb oo dhaca deegaanka khulamkhaan ee gobolka khoosti bariga dalka afghanistan una dhow xuduudda bakistan halkaasoo sidoo kale imaan doonaan saraakiil ka socota c i eda saldhiggan waxaa loogu magacdaray saddex alif leh nathan jamman oo ahaa askarigii ugu horreeyey ee maraykanka looga dilo afghanistan abudujana ayaa lacagihii ay cadowga u soo siiyeen inuu ku dhibaateeyo muslimiinta ku soo iibsaday maadooyinka qarxa si khasaare aysan ka soo waaqsan u gaarsiiyo hay-adda c i eda oo gacanteedu gaartay saaxo weliba oo jihaadi ah una helan dhibaataynta muslimiinta استطاع أبو زيد أن يقنع فريقا كاملا من السي اي اي لكي يحضر إلى غلام حلم abuu zayd wuxuu awooday in koox dhammaystiran oo c i a ah uu ku qanciyo inay tagaan qulaam khaan xaqiiqdii annagu wax baan qorsheenay laakiin hadiyaddu waxay timid iyadoo weyn waa hadiyad ka timid xagga alle wuxuuna noo keenay ugaar qiimo leh oo ah ameerikaan c i a ka tirsan markaas ayaan yaqiinsaday in waddada ugu fiican ee aan darsi ku siin karno c i eda iyo kuwa urdun inay tahay suunka istiishaadiyada tani waa maaddada c for oo asal ah maadooyinka aan soo iibsanay ayaan ku dili doonnaa gaaladan ka socota muqaabaraadka iyo khubarada timid iyo abuusayd iyo inta la socota الخبراء الذين جاءوا ومن أبو زيد ومن يأتي معه isagoo saaran gaarigii geyn lahaa halkii ay ballantu ahayd howlgalkiisana aysan wax badan ka harsanayn ayuu walaalkeen fariin gaar ah u reebay jawaasiista c i eda إن شاء الله we'll get you CIA team. إن شاء الله we'll you إن شاء الله سننال منكم يا فريق السي آي آي waan idiin soo gaari doonnaa kooxda c i edow dhulka ayaan idinka tirtiri doonnaa ha u malaynina inaad nabad ku jirtaan sababo ku aadan inaad ku dadaalaysaan dilka mujaahidiinta waxaan idinkugu imaan doonnaa meel aydan filanin eega bal tan ayaa idin sugaysaa ha u malaynina inay saacad tahay ee waa saa'iq si aan ugu dilo tirada ugu badan inshaa allah kaa ayaa hadafkayga ah adinka dilkiinna iyo dilka saaxiibkiinna urduniga ah waxaana aadi doonaa firdowsa adinkuna waxaad aadi doontaan jaxiimo maalinta qiyaame ayaan kulmi doonnaa mar kale inshaa allah الله مرة أخرى نزة لله والله أكبر
abudujaana waxaa u yimid madaxii amniga dibadda ee saldhigga jarman oo ahaa nin afghaani ah oo dhulka aad u kala garanayay kaas oo ka soo kaxeeyey duleedka magaalada miran shaah ee gobolka wasiiristaan gaarigii ay la socdeen ayaa ka gudbay saddex baarkantarool oo saldhigga ka horreeya iyagoo wax baaritaan haysan marin markii uu tegey halkii lagu madalsanaa oo ahayd saldhigga waxaa loo sii gudbiyey qolka howlgallada oo ay ku sugayeen lix iyo toban isugu jiray saraakiisha c i eda iyo kuwa urdun markii uu dhexda ka fadhiistay cadowga ayuu geesigan hadalladiisii u beddelay ficil wuxuuna suunkiisa ku qarxiyey jawaasiista halkaasoo ay ku halaagsameen toddoba amerikaan ah oo c i eda ka tirsanaa oo isugu jiray saraakiil hogaamiyaal dhanka howlgallada iyo khubaro dhanka istikhbaaraadka ah oo kaabul oga yimid inay la kulmaan mujaahidkii jahannamo u diri lahaa waxaa sidoo kale camaliyaddaasi barakaysan ku dhintay shariif cali abuzayd oo ka tirsanaa saraakiisha sirdoonka urdun iyo sidoo kale basaas ka tirsanaa hay-adda sirdoonka afghanistaan camaliyaddan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay lix sarkaal oo amerikaan ah oo sidoo kale ka tirsanaa hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda kuwaas oo iyagoo garaab ah loo qaaday cisbitaal militari oo maraykanku ku leeyahay waddanka jarmalka waxaana ku jiray taliyihii c i eda ee kabul iyo midkii hay-addan u qaabilsanaa xerada ay camiladdu ka dhacday waxaana halkaasi c i eda ku gaaray khasaarihii labaad ee maalin keliya uu soo gaaro kadib qaraxii safaaradda maraykanka ee magaalada bayruud caasimadda waddanka lubnaan kaasoo dhacay sannaddii kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii halkaas oo lagu dilay lixdan iyo saddex amerikaan ah oo ay ku jireen siddeed ka tirsan c i eda
وأرواح بأجواف الطيور قوافل قد مضت تسعى تباعا سيجتمعون في صور البدور ملوكا في جنان الخلد نالوا نعيما عند ربات الخدور camaliyaddan uu fuliyey abudujaanat al khurasaani ayaa lagu sheegay in saameyn wax ku ool ahay ku yeelatay howlgalladii basaasnimo ee maraykanku ka waday waddamada afghanistaan iyo bakistaan waxaana xabsiyada loo taxaabay in ka badan boqol iyo konton afghaaniyiin ah oo loo badinayo inay ahaayeen jawaasiis looga baqay inay laba kaare noqdaan camaliyaddan ayaa aargud u ahayd baytullah mascuud oo ahaa hogaamiyihii daalibaan bakistaan oo shantii bishii agost ee sannaddii labadii kun iyo sagaalkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku ku duqeeyeen gobolka wasiiristaan ee dhaca waqooyiga bakistaan iyo abusaalix assuumaali oo ka mid ahaa hoggaanka alqaacida oo ku shahiiday duqaymo saliibiyiinta maalmo ka hor camaliyadda abudujaana kula beegsadeen gobollada qabaa'ilka ee xuduudda dalalka afghanistaan iyo bakistaan abudujaana al khurasaani ayaa dardaarankiisa ugu dambeeyey kula hadlay walaalaha mujaahidiinta meel kasta oo ay joogaan wuxuuna ku booriyey inay ku dadaalaan camaliyaadka istishhaadiyada oo uu ku tilmaamay hub meel kasta gaari kara wuxuuna tusaale u soo qaatay in istishhaadiyiintu beegsadeen meel aysan xitaa weligood ku hamin dowladaha ugu waaweyn caalamka فروح الاستشهاد لا تعني فقط انك اذا قلت اريد عمليه استشهاديه انك غدا ستذهب لقمع عمليه استشهاديه ruuxa istishhaadigu micnaheedu ma ahan inaad dhahdo waxaan rabaa howlgal istishhaadiya birina waxaad qaabilaysaa howlgalka bal waxaad ahaanaysaa mid diyaarsan oo ka run sheegaya dalabkiisa kadib ayaad ka hadlaysaa sidii aad ku sugi lahayd yaan istishhaadiyiinta ahayn oo cadowga ilaahay sugid badan yaa burburiyey daarihii ganacsiga ee new york yaa burburiyey bentagonka ruushka iyo maraykanka way dagaaleen dagaalkii qaboobaa ee sannadaha badan socday ee ku sugtay in laysku adeegsado bambaanooyinka nukleerka ruushka ma awooday inuu taabto bentagonka kuwa burburiyey bentagonka oo dabiqyadiisa ku burburiyey madaxyada saraakiisha waa istishhaadiyiinta الذي مس البنتاغون ودمر طوابقه على رؤوس ضباطه هم الاستشهاديون madaxweynihii maraykanka ee xilligaasi barack obama ayaa ammaanay saraakiishii c i eda ee ku halaagsamay camaliyaddan ka dhacday gobolka qosti sidoo kale dhiggiisa afghanistaan xamiid karzai ayaa cambaareeyey weerarkaasi
والصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصلح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد ينصح لجارتك الفتية وارجمن بها اليهود مشحونة بدم الجراح وآهة الشعب الشريد واثأر لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد اصمد وقاتل لا تهم فلأنت فارسها الوحيد